xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhagaysan doontaana saaka waxaa ugu dooran howlgallo baariis oo ka socda degmooyinka xara dheere ceeldheer iyo galcad oo shalay ay la wareegeen ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo ay kaabayaan dadka deegaanka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo dil toogashaha ku xukuntay askari dhowaan ku dilay degmada balcad gobolka shabeellada dhexe qof shacaba shirka dibeshiinta maamulka koonfur galbeed oo maanta la filayo magaalada baydhabo inuu ka furmay madaxweynaha soomaaliya oo shirkaasi daahfuri doona ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgallo ka furaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose akhbaaraadka dibaddana warka subax waxaad ku maqli doontaan askar raashiyaana oo ku geeriyooday qarax ka dhacay dalkaasi intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow u diyaargarooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaada toddobiyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhawaada warka oo intaa ka faahfaahsan ciidamada dowlada federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka ayaa baaritaano ka wada degmooyinka xaradheere iyo sidoo kale degmada ceeldheer iyo galcad oo ay shalay kala wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo in ka badan toban sano gacanta ku hayay ciidamada ayaa baaritaan ka wada gudaha magaalooyinkaasi iyagoo baaraya waxyaabaha qarxa oo looga shakisan yahay in al-shabaab ay uga tageen halkaasi waxaa sidoo kale ciidamadu ay soo bandhigeen xaruntii idaacadda al andalus ee ku hadasha afka al-shabaab ee ku taalay degmada xaradheere ee gobolka mudug ciidamada dowlada federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo xogooga deegaanka ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalkooda ka dhanka al-shabaab tan iyo inta ay ka sifaynayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka galmuduga dhanka kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ku ammaanay ciidamada dowlada federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka qabashada ay qabteen deegaanada galmudug gaar ahaana degmooyinka xarad dheere ceeldheer iyo galcad waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta u soo galay maantana magaalooyin istraatiiji saad ogtihiino waaweyn ayaa lagu guulaystay oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkanaga ku dhibaateynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen degmada qadiimigaa ee xaradheere iyo degmada galcad waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer galmudug walaalayaal guushu waa isdaba joog waxaan leenahay taaka ka mid ah galmudug uga hari mayno inta dhiman ayaan ka dhammaystiraynaa insha allahu tacaala sidoo kale waxaan noo suukaana mid ah dhulka soomaaliyeed meel kastoy ka joogaan meel walbay ka joogaan baan tegaynaa waxaan rabnaa inaan halkaan aan ka bogaadiyo uga hambaliyeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta dowladda galmudug xoogaga kacdoonka ee dagaalka ka qayb galay dhammaan waxaan leeyahay aada iyo aad baad umahadsan tihiin naftiinna ayaad u hurteen halgankii qawaarijta dalka lagu xoreynayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dil toogashaha ku xukuntay askari qof shacab ah dhowaan ku dilay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayaga cabdisalaan xaaji axmed maxkamadda ciidamada qalabka side ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta dil toogashaha ku riday askarigii ka dambeeyey dilkii loo geystay marxuum cali taliya shariif oo ahaa darawalkaasi oo tobankii bishan lagu dilay isbaaratiile ee wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka balcad iyo muqdisho xukunsanaha oo lagu magacaabo xasan juula shaakir ayaa isla maalintaas lasoo qabtay waxaa lagu wareejiyey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaar ka mid ah shacabkii markhaati furka ahaa oo ay maxkamadda su-aalo weydiisay ayaa waxa ay sheegeen in xukunsanaha uu si ku talagal ah u dilay marxuumka dhacdadan ayaa si aad ah u qabsatay baraha bulshada internetka waxaana si aad ah dadweynuhu uga falceliyeen dilka marxuumka oo meydkiisa saacada uu yiilay isbaarada ugu dambeyntii guddoomiye shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta lagu riday eedeysanaha oo ahaa dil toogasho ah dood dheer kadib wada tashiga garsoorayaasha kadib markay arkeen khilaalka eedeysanay xasan juulo shaakir gacal oo ahaa inuu isagu sababsaday marxuumka markay dhegaysteen maragga oo sheegay in eedeysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanaha uu galay dembiga lagu soo eedeeyey oo ah inuu dil bareer ah u geystay marxuum cali taliyo cariif waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cali taliyo cariif maxkamadda ayaana ka soo saari doonto sida ugu dhaqsiyaha badan xukun xukun jideeyaha la xiriira kiiskan iyo habraacyadiisa wabilaahi towfiiq maxkamaddu waanu xirantaha shalay ayay ahayd markii sidan oo kale ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil toogashaha ku xukuntay askari ka tirsanaa ilaalada deegaanka ee xamar kaasi oo shilimadeer u dilay muwaadin ku ganacsanayay degmada xamrweyne ee gobolka banaadir cabdisalaan xaaji axmed radio cadaado magaalada muqdisho magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed ayaa maanta la filayaa inuu ka furmo shirka dubheshiisiinta ee loo qabanayo madaxda maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulkaasi kasoo horjeeda madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray degmada baydhabo islamarkaana kulamo kala gadisan tan iyo xalalaha madaxda koonfur galbeed iyo sidoo kale waxgaradka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaa la filayaa maanta inuu daha furo shirkaasi waxaa sidoo kale halkaasi ku sugan gudoomiyaha baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya sheekh aadan madoobe shirkan dib u heshiisiinta ayaa la filayaa in lagu dhammeeyo khilaaf u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka ee iyagu musharaxiinta iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya howlgalka midowda afrika ee admis ayaa howlgallo qorshaysan tan iyo shalay ka waday gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya howlgalladan ayaa ka dhacay deegaanka danow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose sida uu warbaahinta u xaqiijiyey taliyaha ciidanka odawaa yuusuf raage howlgalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay dagaalamayaasha al-shabaab ay isku dayeen in ciidanka ku qaadaan weerar gaadma balse ciidamada oo ka warqabay ay ka hortageen taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa intaa ku daray in dagaalamayaasha al-shabaab ee weerarka soo qaaday khasaare dhimasho iyo dhaawac le la gaarsiiyey waxauna sheegay in howlgalka uu sii socdo islamarkaana deegaano hor leh al-shabaab ah lagala wareegay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ee howlgalka ka wada deegaanka danawe oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in howlgalkooda ay sii wadayaan islamarkaana gobolka shabeellada hoose ay ka sifayn doonaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana arrinkaani uu kusoo beegmaya xilli deegaano badan oo ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug lagala wareegay al-shabaab halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis iminkana akhbaaraadka dibadda askar raashiya oo ku geeriyooday qarax ka dhacay dalkaasi saddex askari ayaa geeriyootay saddex iyo toban kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada belgoon ee dalkaasi una dhow xuduudka dalka yukrain wakaalada wararka ee dowladda raashiya ayaa waxay sheegtay in askartaasi waxyeella ka soo gaartay bam nooca gantaal ah lagu tuuro sikadiisa oo uga fakaday mid ka mid ah askartaasi mar sii horreysay saraakiisha dalkaasi waxay sheegeen in ilaa toban lamid mar sii horreysay saraakiisha dalkaasi waxay sheegeen toban ka mid ah askartooda ku dhaawacmeen qaraxa lala dhacay xarunta dhaqanka oo ku taalla magaalada belgrad warkii subax dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa si toos idiga imaaniyay stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho anigoo sharmaarka maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayay waxaa dhanka farsamada iga saacidayay saaxiibkii shaafici sheekeeye intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah